salaad cali jeelle oo ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed ahaana musharax isu soo taagay xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya ayaa ka hadlay wararkii soo baxayay oo sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsan o n l f lagu wareejiyey dowladda waddanka itoobiya waxa uu salaad cali jeelle sheegay in arrintaasi loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay joojiyaan buunbuuninta ay ku wadaan waxaana uu salaad cali jeelle uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay tahay dowladoodii shacabkana looga baahan yahay in dowladda ay ka dambeeyaan islamarkaasina aanay burburin nidaamka dowladda hadda ay wax ku wado nabadgelyada dalka iyo ilaalinta danaha dowladda maadaama marka ay arrintaas u xil saaran tahay inay nabadgelyada marka ay ka shaqayso nabadgelyada wixii wax u dhimaayana markaas ay mataqaanaa la tacaasho waa waajib saaran ha ahaatee haddii marka qof dembi lagu eedeeyo si kastaba ha loogu eedeeye dalkeenna ha noqdo amba dal kale ha noqdee qofkaas xaquuquu leeyahay isagana mataqaanaa in dembigii lagu caddeeyo ayuu u baahan yahay arrintaas marka markii la sheega oo la yidhi waxaa lagu wareejiyey etoobiya lagu wareejiyey markii la yidhi etoobiyana waad ogtihiin oo si kaley uga hadashay iyaduna oo ay dhahayso dowladda soomaaliya ay markaasi ay leedahay waa wada shaqaynaa naga dhexaysa ama waaba gacanay ay ka geesteen laakiin ninka annaga nin noo socdou ahay saasay yidhaahdeen inkastoo arrintaasi aan boqolkiiba boqol aan la rumayso karin ha ahaatee marka waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii waxaa muuqata inay yidhi diilo midnimo ay leeyihiin waxaan marka ugu baaqi lahaa inaynan marka xaaladda marxaladda aan joogno oo aan ka soo kabsayna burbur inay ku xisaabtamaan waxa aan haysanaa waxaa la rabaa in la kobciyo oo markaas mataqaanaa la barbaariyo laakiin haddii dowladdii yartaaheed waad ogtihiin shalay markii farmaajo la dooraay dadweynuhu bannaanbax weyn ayuu sameeyey madaxweynuhuna hadda siddeed bilood ka badan muusan shaqeey sidaa darteed marka waxaa loo baahan yahay in si xilkasnimo leh
dhanka kale odayaasha dhaqanka oo maanta magaalada muqdisho kula hadlay wariyaasha ayaa iyaguna muujiyey fikirkooda ku aadan siday u arkaan sargaalkan ka tirsanaa ownlf ee lagu wareejiyey dowladda waddanka itoobiya nabadoon maxamed xasan xaad oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee muqdisho oo la hadlay warfiyanada ayaa ku tilmaamay dadka buunbuuninaya arrintan inay yihiin dad ka soo horjeeda dowladnimada iyo qarannimada waddanka soomaaliya siduu hadalka u dhigay waxaan aaminsannaha arrintaas inay ka dambeeyaan dad danagaara leh oo kursi waayey oo nabadda oggolayn oon dowladnimada oggolayn oon horumarka oggolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda soomaaliya bal ilaahay baan idinku dhaarashay ee waxa ka dhibka badanno maxay ahaayeen qaraxyada aad ogeydeen oo ummaddan ragaadiyey oo hal qof oo keligiisa oo welwel aan kunahay usan muqdisho joogin haddii laga bogsooday maanta boqolkiiba lixdan toddobaatan laga bogsooday oo laga yaabo bil ama laba bilood inaan qaraxba dhicin war ma waysan mudnayn ilahay inaan ku mahadinno ma waysan mudnayn dadkii ka shaqeeya inaan ku ammaanno soomaali haddaana runta aan sheegno war ilaahay aan ka baqno haddaana shacabka soomaaliyeed waxaana deeqa waa dowladnimo laba kun oo siyaasi kursi uma hayna annaga nin kursi waaye maalin walba oo oo nin ku dheggan oon shaqo kale lahayn annaga ma rabno dadkasoo mustaqbalka soomaaliyeed iyo masiirka soomaaliyeed inay bugdi geliyaan annaga waa kasoo horjeedna dowladda soomaaliya ayaa iyana lagu wadaa in maanta ay warbaahinta la hadasho islamarkaasina ugu warbixiso arrinta la xiriirta in sarkaalkan ka tirsan ownlf ay ku wareejisay dowladda waddanka itoobiya iyadoo aan laga hordhici karin dowladda soomaaliya sida arrintaas ay uga hadli doonto xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho